dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay
kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wurasada xilli walba hadaana kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacan wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taarada ku aasaysan tahay sideedlabaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijkan caawan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona ciidanka daraawiista puntland ayaa maxkamadda ku taalla magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee puntland iyo galmudug xoog ugala baxay maxaabiis ku xirneed faahfaahin ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caw barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa baalis ku bilowday qalab ciidan oo laga xaday xerada tababarada ee beled doogle ee gobolka shabeellaha hoose digniin ka soo baxday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka ayaan goor idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galanka dambe ee maanta gaaray magaalada asaba ee waddanka etoobiya sabaha safarka maxamed cabdulaahi farmaajo xogo ku saabsan ayaad goor maqli doontaan kusimaha madaxweynaha puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobey waxyaabaha ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan wakhtiga la xirinayo odayaasha saxiyaasha ee galmudug ee soo xuli doona xubnaha labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta la shaaciyey qodbado ay jeesheen xubnaha guddiga doorashooyinka dowlad gobolka soomaaliyeed ee galmudug ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa qodobadaas waxaan kusoo korantaa barnaamijkan ku jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalmaan qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhagaysan doonteen heesta tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifo iyo barnaamijka caaw dhanka farsamada ii qaabilsan waa mar kale ayuu xulashada waraysada
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab
kulansanlena saaxiibayaal kusoo dhawa barnamijka waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo oo gobolka madow ka tirsan islamarkaasna maantay ciidamo ka tirsan ku ciidamo ka tirsan kuwa daraawiista puntland ay xoog ugala baxeen maxaabiis ku xirneed ee maxkamad ku taalla magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in qaar ka tirsan ciidamada daraawiista puntland maxaabiistale ka bixeen xarunta maxkamadda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland dhinaceeda taliyaha qeybta booliiska gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa sheegay in ciidamada xoog ay kusoo galeen xarunta maxkamadda islamarkaasna ay xoog ay kula baxeen laba maxbuus oo markaasi xukun lagu riday kadib markii lagu helay faldambadiya lagu eedeeyey inay iibiyaan khamriga islamarkaasna ay ka iibiyeen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mid ka mid a ciidamada weerarka soo qaaday xarunta magaalada gaalkacyo ayaa gacanta lagu dhigay waxaana ciidamada weerarka soo qaaday u suurta gashay inay wataan maxaabiistii la xukumay sida uu xaqiijiyey ee mid ka mid a saraakiisha ciidamada daraawista puntland ee magaalada gaalkacyo ma jiro wax warar ka soo baxay maamulka puntland oo ku aadan ee, la wareetaanka ciidamada ee, maxkamadda gaalkacyo iyo la bixitaanka maxaabiista halkaas ku xiraad wixii kusoo korra waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaan markaan adiyaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan baladogle oo ay ku xiraysiin ciidamada si gaarka ah u tababaran salagna halkaasi ay ku leeyihiin gudoomiyaha maxkamadda darjo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xeeralyaha guud ee qaranka iyo saraakiil baaryaal ah ayaa maalmin lasoo dhaafay ku sugnaa xeerada tababarada ciidamada gaarka ah ee baladogle ee ku taala gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha maxkamadda darjo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xasan caali nuur shuute iyo saraakiil kale ayaa waxay sheegeen in baaritaan lagu samayn doono agab ciidan oo la waayey agabkan ayaa waxaa in la waaye soo sheegay saraakiil ciidamada manacadda ilaa hadda cidda ka dambeysay gudoomiyaha maxkamadda dadweynaha koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday natiijada baaritaan agabkan lagu xaday iyo maxkamadeynta ay dhici doonto xerada dhexdeeda wuxuuna sheegay in baladogle uu joogo qof dembi la-aan ah haddii kalena magaalada caasimadda muqdisho loo qaadi doono islamarkaasna maxkumad lagu fili doono
laakiin isla xisaabtan baa dhici doona hadda hadalka intii si badnayd waxaa iga qaatay saraakiishii janannadii waxaan rabaa nuxurka inaan idiin sheego la isku dayn maayo waxaas suurtagal ma ah ninkii haddeerba maaragta ku talagalay waxaa fiican waxa aad hayso qarisa inaad iska keento wixii aad hayso ood qarisay waad aragtaan guddoomiyihii maxkamaddaa jooga anigoo xeraaliyaha jooga bahashu ciyaar waa dhaaftay waayo waxaa inti qofku hadduu damiirkiisa uu xukumi waayo ushaa lagu xukumaa laakiin danab lagama filaynin lagama filaynin waxaas dhacay
dembiye la yidhaahdo dembiyada lidka ku ah shaqada iyo ammaanada ciidanka waxaa ka mid a lumin agabka ciidanka aad lumisaa inaad lumisaa haddii la diidaa inaad waxdaa lunsato ka war oo adiga gadato dantaada garka ku raacato inaad lumisaa ay kaa lumaan ay dayac kaaga lumaan dembi waay haddaa adig gadata ka war oo lunsanto hadda dhibaatada iyo jabhadda lala dagaalamaya adaaba ka darnoo dhibaato kale ahoo meesha noo fadhiya waay macnaheeda annaga sidaad nooga barateen ma idinka joogayno xamar hadda kadib laga bilaabo maantadan halkan waxaan ugu tegaynaa qayb kiisaska diyaariso markii kiisaska diyaariyaan kadibna halkaana la imaanaa meeshaana lagu maxkamadeynaa in lasoo qaado oo taliyaha guutada xamar ilaa xamar oo soo wado ma sugayso qof xukuman ama qof xuraha inta joogaya ama qof xukumana xamar tegaya labada wax u dhexeeya ma laha halkaanaan imaanaynaa waa fiirsanaa meeshaan degi lahayn waajibka kale oo askariga iyo sargaalkaba saaran oo ugu horreeya waxaa waaye inuu dalkiisa difaaco inuu dalkiisa difaaco macnaheeda markii lasoo koobana waxaa waaye inuu ilaaliyo sarreynta sharciga inuu ilaaliyaa saasay ku imaan kartaa dowlad wanaagsan iyo ciidan wanaagsan intaba soomaaliya ama dalkeenna dowlad ahaan uma burburina waxaa u burburay ciidan ahaanu u burburay sababtoo ah gacanta cidda sharciga qaladaa gacanti qaba laheyd waa ciidamada hadday ciidamada eyga wax qaldaan ka war yaa qabanaayo cid qabaysa ma laha qalad qofkii wado oo idinka ciidanku dhex jira inaad dacweysaan oo taliyaha idinka sarreeya u sheegtaan taliyaasha horimada iyo kooxaha hadda joogana waxaan kula dardaarmaynaa oon u soo sheegaynaa in askariga ka tirsan ciidanka laga qoraa daily report ma akhlaaqiisa muxuu yahay akhlaaqiisa ma fiican tahay qof xun iyo qof yani inay isku dhex jiraan isku libqasnaadaan waa ka- waa la kala baxay maanta wix ka dambeeya xulshawru sida ay dhegeysanaysaa reer dhibicdana la socotaan waxaan markiina hadiyaa magaalada adsaba ee waddanka etoobiya oo goordhow caawa ah uu gaaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada adsaba ee waddanka etoobiya halkaas maalinta beri ay uga qaybgeli doono shirka toban iyo saddexaad ee caadiga ah ee urugoleedka igad madaxda dalka igaad ayaa ka arinsan doona qorshe cusub oo duhabeen lagu sameyn doono urugoleedka igaad kaas oo ku salaysan in ururkaas si siman uu lagu turjumo dhammaan dalalka ku bahoobay urur goboleedka igad safarka madaxweynaha iyo shirkaasi beri ka furmi doona waxaa warbaahinta la wadaagay agaasimaha waaxda madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafda uu hogaaminayo ayaa soo gaaray goor dambe oo galabta ah magaalada addis ababa madaxweynuhu wuxuu berri ka qeybgelayaa shirka saddex-iyo tobnaad ee caadiga ah ee madaxda urur goboleedka igad waxaana ka horeeyey shir maanta dhacay oo heer golo wasiiro ahaa oo ka qeybgalay danjire axmed ciise cawad wasiirkan arrimaha dibadda kaasoo lagu gogol xaaraya kulanka ee madaxdu ay berri yeelanayaan ajandaha ugu muhiimsana igad ee shirkan caadiga la isugu yeeray ayaa ah in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo urur goboleedkan oo runtii aysan si siman uga faa'iideysan dalalka gobolka aadna moodo sanadihii u dambeeyey in kulamo badan oo een, eh, ka duwan midka haatan ay dhacayeen waxaan rajeynaynaa shirkan kadib inay noqoto urur ay dhammaan dalalka gobolka u siman yihiin een, si simanna ay uga faa'iideystaan xooggeedana lagu saaro sidii lagu horumarin lahaa dhaqaalaha gobolka cabdinuur maxamed axmed ayuu kaasa uga ahaa agaasimaha waaxda warfinta ee madaxtooyada soomaaliya oo ka horbixinay safarka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku tegay magaalada sabab ee waddanka etoobiya xulashada urusyada ayay dhegeysanaysaa reer dhuucadan oo la socotaan galmudug dhuusamareeb ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug iyo qaar ka mida odayaasha saxayaasha ee galmudug kulankaas waxaa looga haldalgelintaa xulista baarlamaanka galmudug iyo sida loo xarayn lahaa odayaasha saxayaasha ee galmudug gudoomiyaha guddiga farsamo iyo dhismaha galmudug cabdinaasir geelle ayaa sheegay in maalinta seedbiya soo socota la xarayn doono odayaashii soo xulayay galmudugtii hore si loogu gudbo soo xulista baarlamaanka labaad ee galmudug السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, waxaan dhammaantiin ku salaamayaa salaantiisa islaamka ilaahay ayaa mahad iskale isku kaaya keenay halkan Een, waxaan kaloo inkaga mahad celinayaa waqtigiinii aad qaar badan oo idin ka mid a howlo kale ku qabsan lahayseen inaad halkan maaragtay hawsha nagala qayb qaadataanna waan inkaga mahad celinaynaa waxaan la wadaagayaa mahadnaqa iyo cudurdaarka saaxiibadaydii iga horreeyey ee idinkaga cudurdaaray xilligii iyo waqtigii faraha badnaa oo aad halkan joogteen ayaan la qabaa kuma celinaya qaybtaas Een, dabcan waxaan joognay waqti badan waxaan u joognana waxay ahayd in wax hagaagaan marmarka qaarna waxaaba dhici karta in waqtiga badan ee la joogo ay timaado inay wax hagaagi waayaan marka waa arrin maxaa la dhihi jiray laba laaka ku taalla oo u baahan in faryasuulis lagu sameeyo raagista tirada badan raagistu waxay keenaysaa in wax xalismaan oo damcan wax la sugo oo la dul qaato oo wax la isku xeeriyo oo wax la isku soo dhadhaweeyo marmarka qaar haddii kariskaasu ou batana waxaa dhici karta wixii laga soo shaqaynayo dhanna inay burburaan marka waa arrin u baahan taxadar iyo kafiirsi iyo xigmad isla socda annagoo marka taas ka ambaqaadayna waxaan ka mahad celinaynaa intii aad soo joogteen haddana waxay u dhowdahay inaynaan hadda wixii ka dambeeya aanan sii fadhi karin annagoo ka cabsanayna wixii wanaagsanaa ee quruxda badnaa ee aynu ka soo shaqaynayna intaas inay naga burburaan marka maanta wixii ka dambeeya ee, sida aad ka warhaysaan ama aad ku aragteen waraaqdii aan soo saarnay waxaan sameynay schedule ama waqtiyo cayiman oo lagu qabanayo xaalado cayiman ama shaqo cayiman waxaan idiin sheegaynaa maanta in haddii ilaah yidhaahdo isaga awoodda ilaahay aan ku socon doono maalmahaas cayiman oo ku astaysan shaqooyin cayiman aynaan ka dib dhici doonin oo sidaas loogu talagala aan ugu socon doono Een, taas waxay keenaysaa in hawshu fududaato waayo haddaad taqaano meeshaad u socoto iyo meeshaad joogto waxa u dhexeeya waad waad qorshaysan kartaa marka taas intaas ayaan uga baxayaa Een, ma rabo inaan muxaadaro ku saabsan galmudug iyo meeshay ka timid iyo meesha aan joogno waa wada ogtihiin ma dheereen maalintii la sameynayay dhammaantiin waa wada joognay markhaatiyaan ka ahayn dabcan shaqo culus culus culus ayay ahayd in galmudug la dhiso oo la asaaso shaqo kastoo bilaaw ahna waxay leedahay waana waa macnaha sidii la rabo uma kacdo oo dabcan dee canuguwa markuu dhasho horay inta ka ordo maaragtay xoog kam yeeshee derbiyadu qabsadaa waa kufaa waa dhacaa kabacdii uu dhallinyareeyaa kabacdii uu xoogeystaa kabacdiina maaragtay saasay noloshu ku socotaa waxaan u malaynayaa galmudug waa soo kuftay soo dhacday hadda waxay taagan tahay meel galmudug xoogaysanaysa loo dhan yahay tayaysan ee, nidaamsan layska wada dhex arkaayo nin walbana miraayadda oo qayb iskaga jeedo in la dhiso inaan diyaar u wada nahay idinkuna aad intaas u joogteen aan dowladda soomaaliyana ay intaas ka wada shaqaynaysay haddana ay gebageba marayso intaas ayaan rabnaa inaan horta si fiican mar kasta oo aan arrinta ku jirno aan niyadda ku hayno oo aynaan ka fikirin keliya waxa naga qaldamay iyo daalka nahaya iyo waqtiga naga dhur naga naga maaragtay aan na guraya aan ka fikirno meeshaan ka imaano mar kasta way qurux badan tahay qofku inuu fahamsan yahay meesha laga yimid haddaad og tahay duruuftaad ka timid waxaad ka mahadnaqe oo aad si qurux badan maaragtay u dhige waxa soo socda mustaqbalka ah Een, waxaan rabaa inaan si kale u sii muddeeyo xaaladaha maalinta sabtida ah oo taariikhdu ay tahay soddonka haddii alla idmo waxaa noo bilaabanaya oo noo si gooni maaragtay official ah noogu bilaabanaya xarayntii odayaashii dhaqanka ee galmudug soo aas-aasay saxiixayaasha ka ahaa ee ay beys noo tahay intii noo joogtay cadaado arrintaas markaan leeyahay waxaan dareemayaa maaragtay xaaladaha ku xayndaaban oo dhan aan fahamsanahay duruufaha la socdo o dhan aan aada uga dheregsanahay wuxuu waxay leeyihiin bilow bilowgaas markii laga kacayo uunbaa meesha loo socdo wax badan isku beddelayaan intaas beyska noo ah oo odayaasha ah kama dhigna macnaheedu intii saxda ahayd oo biyo kama dhibcaanka ahayd inay yihiin waxay ka dhigan tahay keliya inay beys yihiin oo aan ka duulayno garoonkii laga kacay inay yihiin waxaan ka dheragsannahay oon fahamsannahay oon ognahay in dad qaarkood tii alla iskaga timid oo dee nolosha inta la raadinaya malakmuudna uu ku gadaal so- uu ku daba so- uu ku ag- uu kula socdaaye in dad qaar dhinteen in dad qaar jiran yihiin in dadka qaar maqan yihiin in dadka qaar si qalada ku soo galeen in dadka qaar khilaaf ka taagan yahay intaasbu waa fahamsannahay laakiin intaasoo dhan waxaan ku xallinaynaa bayskaas annagoo haysanna marka kama dhigna dadka maalintaas aan a- bayska noo aho cadaado saxdii iyo kama dhibcaanka ahayd oo aan iskugu soo laabanayn waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in inta badan la isla ogol yahay oo uu khilaafku yar yahay dabcan waxaan kaloo ognahay haddii dooddu ay furantana taas erga s- si kalaan u dhigayaaye inta noo qoran qof aan la su-aal la geli karinna inuusan jirin oo la leeyahay alla ilaha reer hebel boggooda burcad isku marsan yahay een, khilaafna kama taagna ninkaana waa biyo kama dhibcaan laakiin saasay tahay dad maaragtay odayaal ah oo dhaqana oo qabaa'ilo ah oo inta cimrigooda soo noolaayeen ka shaqaynaya nabad iyo musaalaxa mid guud iyo mid gaar ahneedba waayo dadku inta badan macnaha murankoodu waa yaryaha laakiin inta muranku ka taagan yahay waxaan codsanaynaa oo aan maaragtay anagoo og dee adduunka macnaha haddaan dad dhallinyaraa la hadli lahayn waxaa adkaa lahayd inaan fahamsiino culayska iyo dhibka ay leedahay nabadoonnimadu iyo inaad dad wax kala dhahdo marka adinka dadkii loo sheegaya ma tihin waayo noloshiinaba waxaad ku soo dhammaysateen odaytinimo islaaxin dib u heshiisiin u kala garnaqid waxaad fahamsantihiin waayo saaxiibayaalow marka waxaan idinka codsanaynaa iyo odayaalow almino khilaafku waa jiraa laakiin almino ha la yareeyo inaad maaragtay yareysaan khilaaf laakiin khilaaf la-aan ma noqonayso marka maaragtay taasaan idinka codsanaynaa Een, luuqadda waxaa waaye taas marka waxaan kula hadalnay luuqadda dhallinyarada inaad odayaashiina aada yaraysaan waxaan rabaa inaan mahmahayo horay usoo jirtay si kale u dhigo mahmahayaas waxay leedahay labaatan jir mudug jooga ilaahay ceebtiisa ma asturin macnaheedu waxaa waaye xilliga labaatan gaarto waxaa tahay waa la yaqaan haddaad geesi tahay haddaad fulay tahay ani hadda waxaan u bedela mahmaayadaas lixdan jir mudug jooga ilaahay ceebtiisa ma asturin waxaa la iska rabaa nin walbow maanta wixii aad samayso waa lagu ogyahay taariikhdaa ku qore tii ilaahay waaba gooni laakiin niman yaho waxaa la ogaataan inaan in lais ogyahay sidii labaatan jirka ceebtiisa ay u asturnayn lixdan jirkana ceebtiisa ma asturna meeshaan mudugaa la yidhaahdaa nin kastaba hadda xaniyiisu ku joogaa laakiin waxaa la iska rabaa inaad taasna ogaataan oo odaytinimo iyo cadaalad iyo wax reer galmudug dan u ah iyo wixii aad ka soo shaqaynayseeno wadaagga ahayd aad sida uga sii shaqaysaan annaga waxaan aaminsannahay wax alla wixii khilaaf yimaada carab iyo ilkaha iskugu dhow dadka maxaa la yidhaha xubnaha jirka iskugu dhow iyaguna waa isqoomaan khilaafyadaas jira waxaan aaminsannahay oon inku dhiirigelineynaa oo aan jecelnahay oo aan inkala shaqaynaynaa in cid walba ay khilaafkeeda soo dhammaysato oo ayagu si gooni ah oo xataa haddii ay usoo dhammaysan waayaan qolyaha kale ee markaa maaragtay baashu waa iska jaranjaro basashaas saarsaaran qolada aan hadday heshii weyso qolada ku xigta ay soo heshiiso haddii ku heshiiso qolada kale ay sii gaarsiiso taas ayaan jecelnahay haddii taas ay xal ku imaan waayo waa sida quruxda badan waa sida sharafta iyo karaamada ku jirto waa sida qabiilka iyo odayga iyo nabadoonnada kale reerkuba ay arrintoodu iyo ceebtoodu ay ku asturmayso haddii ay taas lagu soo xalismi waayo ilaahay ragoo naga dhigay marka annagaa go-aan gaarayna waa la dhegaysanayaa guddigay leedahay guddigaasuna saad adigu inta gar u gashaan go-aan u gaari jirteen labada dhinacna aysan ugu farxi jirin sidaas si lamida ayaan annaguna inta idiin dhegaysanno annagoon ilaahayna ka fogaanan qolan u eexanaynaan go-aanka gaari doonaa marka waa shaqo aad taqaanaan oo aadnaan la yaabaynin intaas ayaan rabnaa maanta inaan maaragtay kusoo gebagabayno intaas ayaan rabnaa maanta inaan scajualkeena inuu ku soconno maalinta sabtidaana oo u horeysa macnaha maanta ilaa caawa ayaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka sugaynaa waraaqdii ay ku qoran yihiin odayaalkii ama diiwaankii odayaashii saxiixay galmudug oo numbarkoodun uu yahay afartan iyo saddex oday waraaqaas markaan helno waa dadkaas meesha kuwada qoran waa loo wada yeerayaa kabacdina sida aan idiin sheegay hawshii hadda aan sheegay ayaa noo bilaabanaysa sax maahan waxa ku qoran inay wada saxan yihiin inay wada qaldan yihiin inaan annagu jecelnahay inaynaan jeclayn muhiima ah laakiin wuxuu waa inay leeyihiin reference ama tixraac waa in meel loo raacay wuxuu ay leeyihiin iyo meel ay ka bilaabato marka halkaas ayaan ka bilaabaynaa doodda xooggeedii garnaqsigii ciddii tush ku jirto ciddii la isku haysto cidda saxda ah oo aakarka wax saxiixi doonta waa howl dheeroo noo wada taalla ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo wada fudeeyo innagana uusan nagu wada ceebeyn because annaga iyo adinku isku miisaan saarannahay haddii galmudug fadqalalaysan oo aan madaxa iyo majaha iskaga xiran ay soo wada baxdo mas-uuliyaddaas si guud ayay dhammaanteen noo wada taabanaysaa haddii wax qurux badan soo noqdaan waxay noqon doontaa wax aan ku wada faano oo nin walba taariikhda buuggiisa qof walba taariikha u gelaysa noo wada gasha aad iyo aad ayaan inkaga mahad celinayaa imaanshihiinna iyo dhegaysigiinna hawshuna waa noo bilaabatay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga farsama iyo dhismaha maamulka galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay daalbana ku bixi doonto ee tayanta baarlamaanka labaad ee galmudug
iyo duubabka beelaha kala duwan ee galmudug maanta halkan ku shirsan anoo ku hadlaya guddiga afkiisa ugu mahad celinaynaa samirkii dheeraa ee ay u yeesheen iyo dul adaygii in ay mar walba bacleelaan oo ay u geeda fadhiyaan nabadda midnimada wadajirka iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug aada iyo aad baan inkaga mahad celinaynaa samirka iyo dhabar adayga aad arrintaas u yeelateen waxaan wada ognahay in ay dheeraatay sidii la filayay si ka duwan hanaanka maamul udhusidda galmudug oo uu qaatay waqti gaar ahaan kadib markii uu soo gabagaboobay shirkii dib heshiisiinta galmudug arrintaasi sababta ugu weyn oo keentay waxaa weeye turxaan bixinta madmadowyada siyaasadeed ee jira ee aan isla ognahay ama jiray tixgelin la istixgelinayo qeybaha kala duwan ee reer galmudug iyo waxa la yidhaahdo tala wadaag iyaduna weli waa socotaa oo halkeedii ayay ka socotaa ma ahayn wax ku saabsan tacaddi ma ahayn wax ku saabsan shaqo xumo duruufaha aan isla wada ognahay ayaa ku xeernaa guddiga farsamada maamul udhusidda galmudug waxaa ka go-an hanaanka doorashada galmudug inuu u hogaamiyo si hufan inuu u hogaamiyo si ay ku dheehan tahay wadaniyad inuu ilaaliyo wadajirka iyo midnimada reer galmudug inuu soo saaro hannaan cid walba ay raalli ka tahay ayna u aayi doonaan reer galmudug oo dhan wax alla wixii dadaal oo aan samayn karno waa samaynaynaa xaqiiqada markii laga hadlana maalintiina waa u hergelnaa habeenkiina waa u hoyanaa sida hannaanka doorashada ee galmudug uu horumar u samayn lahaa natiijo la wada mahdiyana aan u soo saari lahayn annaga oo adinka idinkaashanayna aaminsan oo og in natiijo wanaagsan laga soo saara galmudug inaad adinku hoggaan u tihiin la-aantiinna wax soconaya aysan jirin waxaan rabaa dhowr qodob saddex qodob in aan kusoo gebagabeeyo inta kalena waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha guddiga asagaa noo faahfaahin doono qodobka koowaad waxaa weeye odayaasha dhaqanka ee reer galmudug ee maanta halkan ku shirsan waa kulan guud iyo madal guud oo lagu wada maamuusayo odayaasha galmudug ee maanta goobjooga ka ah halkan ama joogay dhuusamareeb kulan guud iyo madal guud oo lagu wada maamuusayo weeye waxaan ognahay in aan qalbiga u wada taagaynay ama aan la soconnay in uu soo baxay hannaan doorasho in la wada filayay xaraynta odayaasha saxiixayaasha ah arrintaasi weli sidii bay u socotaa kulankan maanta aan isugu nimid kama dhigna in loogu yeedhay madasha intii loo aqoonsanaa saxiixyaal inay yihiin waxaa kulankan isugu yimid odayaashii guud ee deegaanka joogay ee u yimid ama diyaarka u ahaa in ay hana qaaddo waxa la yidhaahdo doorashada galmudug ka shaqaynta liiska odayaasha saxiixayaasha ah wuu socdaa wuuna soo bixi doonaa hadduu ya hadduu ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan taasna waa qodob aan rabo inaan baraarujiyo macnaheeduna waxaa weeye kulankan wuxuu ka dhigan yahay ama saxiixa ha ahaado ama yuusan ahaanin oday walba oday dhaqameed walba ama hoggaan dhaqan walba oo reer galmuduga inaan laga maarmin hannaankuna qof walba wuxuu uga aadayaa tixgelintiisana uu ka leeyahay meesha uu ka galayo marka qodobkaasna waxaan rabaa inaan yaro tilmaamo qodobka kale oo aan rabo inaan taabto waxaa weeye qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda wuxuu ku sheegay saddex jeer waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha principleka ama mabaadi'daho waaweyn oo adduunyada ay ku dhisan tahay oo sida ugu kooban qur-aanka lagu sheegay ayay tawfiiqdu ka mid tahay macnaheedu marka waxaa weeye tawfiiqdu in ay tahay shay naadir ah oo muhiim aha weye inay tahay waxaan inkula dardaarmaynaa wadajirka iyo tawfiiqda iyo midnimada reer galmudug maadaama hoggaankii dhaqanka aad tihiin in mar walba aad ka shaqaysaan wixii khilaaf ah oo jirana qof walba xil baa ka saaran sida uu ku yarayn lahaa ama gacan uga geysan lahaa inuu gacan uga geysto asoon cidna ka sugaynin maxaa yeelay hogaamiye dhaqameedku waa hogaamiye dhaqameed goor kastuu yahay goob kastana waa yahay duruuf kaste oo nabadda iyo midnimada taabanaysana xil baa ka saaran marka inaad isxilqaantaan mar walba oo nabadda iyo wadajirka galmudug aad u taagnaataan waa idin xasuusinaynaa idinma dardaarmayno maxaa yeelay waa xilkiina joogtada ah qur-aanka waad aragteen inta jara looga hadlay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ilaahay xarigiisa qabsada wactasimuu markii la leeyahay dadka naxwaha yaqaana cariyo yaqaana waa jamac ummaddo dhan baa lala hadlayaa ayadoo ay jamac tahay haddana waa lasii ta'kiidiy waa lasii adkeeya waxaa leeyahay jamiican dhammaantiin ayadoo intaas laga fahmaayo inaan la kala tegin oo la midooba haddana waxaa la raaciyaa walaa tafaraquu ha kala tegina intaasoo dhan waxaa la adkaynayaa midnimada haddii aan midna lahaanin oo tawfiiq iyo wadajir uusan jirin maxaa dhacayo aayad kaloo qur-aanaa sheegtay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca asaabiriin ha iskhilaafina maxaa yeeley haddaad iskhilaaftaan laba natiijaad dhalanayso marka koowaad waa fashilmaysaan marka labaadna awooddiinnaad tegayso maxaa yeeley awooddu midnimaday ku jirtaa waxaan idiin dardaarmaynaa maadaama dhaqankii hoggaanka aad tihiin madaxii iyo kurkii galmudu adinkaa ah cid walboo adinkaan ahayna adinka inkaabaysaa taladiinnay kaabaysaa waxaan idiin dardaarmaynaa midnimadaasi iyo wadajirkaasi in aad u istaagtaan weliba xilligan hadda aan ku jirno oo ee aada muhiimka ugu tahay ee horumar horumarka iyo horsocodka galmudug qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabaynaya waxaa weeye waxaad ogaad ogeydeen inuu jiray wadaxaajood ama uu jiro u dhexeeya madaxda dowladda iyo culammada ahlu sunna waljamaaca kaasoo ku saabsan taabagelinta midnimada iyo hanaanka doorashada ee galmudug guddigu asagoo guddi farsamo ah oo shaqadiisa u taagan dowladda federaalka ee madaxeeda wuxuu kula teliyey dowladduna ay u taagan tahay guddigana ka dhagaysatay awla ay ka shaqaynaysay haddana ay ka shaqaynaysaa siday hanaankaas wadaxaajoodka uu u furnaan lahaa oo u socon lahaa oo horumar uu samayn lahaa oo albaabkaas uusan marna u xirmeen welina arrinta ayaha waa ku talinaynaa maalin hore markii uu guddigu soo saaray habraacuna guddoomiyaha iyo guddigu waa ka hadleen arrinta ayada oo fariinta ayadaa dowladda waa gaarsiiyeen taas marka waxaa weeye fariintaasu anaguna waa jeedinay dowladduna waa aqbashay albaabkii asaga ahaana sidii buu u furan yahay culammada ahlusunna waljamaaca waxaan rabnaa hal fariin ah in aan gaarsiino ama talo ah taariikhda iyo abaalka deegaankan culummadu ay ku leeyihiin waa la ogyahay ama guddiga ha ahaadeen ama odayaasha dhaqanka ha ahaadeen ama dowladdu ha ahaatee cid ka abaal dhacayso ma ay jirto laakiin marxaladda maanta la marayo iyadoo la tixgelinayo waxaan culammada u dardaarmaynaa iyaga taariikhdoodana inay caymiyaan hanaanka doorashada galmudugna ay ceeb tiraan oo sida uu u qaadan karo ay qayb uga noqdaan xulashada warasada ay argeystaan saaree dhowcadan oo la socota magaalada caasimaddahi muqdisho ayaa markaan dib u laabanayaa ciidamo cusub oo ka mid noqonaya milatariga soomaaliya oo ay soo tababartay dowladda turkiga ayaa maanta waxaa dowladda federaalk soomaaliya ku wareejisay waddanka turkiga kadib munaasabad ka dhacday xarunta ciidamada turkiga ee ku taalla muqdisho ee loo yaqaana turkisom munaasabadaas waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dalbana ku bixi doonta tayeynta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ciidamada quruxda badan aada u jeedaan waxay astaan u yihiin qarannimadeenna iyo sharafkeenna iyo karaamadeenna waxaana runtii ee nagu hagay hoggaanka ee ummadda soomaaliyeed ay hadda haysato waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha oo diyaar u noqday inuu naftooda iyo erdigooda iyo sharafkooda inay qaran qarankooda u bixiyaan ay u bixiyaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda runtii qofka bini aadanka naftiisa bixiya wax ka qiimo badan ma laha sharaf iyo xisad allah idinku karaam yeela waxaa sidoo kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaad ciidanka soomaaliyeed ood maanta aad quruxdan aad u leedihiin ka mid noqoteen isigoo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo dib u kabasho badan samaynaaya runtii rajadiisana aaday u wanaagsan tahay oo hoggaan dhallinyaro ah oo aqoon u leh oo durugsanna maanta aada haysataan runtii waxaa ummadda soomaaliyeed siduu taliya uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhisaa sidii cadowga soomaaliyeed ee loogu xureyn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aada u xureyn laheedeen ama u difaaci laheedeen xaduudaha qaranka runtii waxaa mahad sugnaatay alleh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaas sidoo kale aan u mahad celinaynaa walaalaheenna qaaliga ah ee dowladda iyo shacabka reer turki iyo hoggaamiyahooda oo saliimka ah oo wanaagsan rajab dayib ordogan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo saraakiishii ee idinku tababartay ee turksom iyo kuwa idinku soo tababarsiiyey waqtiga adag aad soo qaadanayseen kumandoska ee dalka turkiga asbaarta aad ku sugnaydeen ee tababarka idin soo siiyey waxaana sidoo kale u mahad celinayaa dhiggayga saaxiibkayga hulisa kar iyo yeshaar gulaar oo ah labadaba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga iyo wasiir taliyaha ciidanka xoogga dalka ee turkiga oo runtii iigana raalli ka noqday inaad ee tababarkan qiimaha badan aad soo qaadataan waxaana saaxiibkeenna uu ka mid yahay taliyaha saddexaad ee turksom yaasiin iyo umar faaruuq aad bay u mahadsan yihiin waqti fiican ayay nala soo qaateen gafaarna waxaan rajaynaynaa runtii astaanay u tahay maanta inuu wiilisha quruxda badan oo seminaarkan aan u xirayna aan u xirayna tababarkaani uu qayb noogu yahay runtii aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayna waqti badan aana gelinaysaan mana hilmaami doono insha allahu tacaala diyaar soomatihiin cadowga soomaaliyed inaad la dagaalantaan dalkiina u xoreysaan diyaar soomatihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa guul barwaaqo iyo bashbash waxaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddiisa aan ka codsanaynaa inay ciidamada qalabka sida ay garab istaagaan niyad ahaan inay garab istaagaan qalbi ahaan inay u garab istaagaan iyo hantiba inay u garab istaagaan waxa waaye haddaad idinka aadan la soconin waxba ma qaban karaan laakiin marka aad la jirtaan runtii waxay ka adkaan karaan cadowga ummadda soomaaliyeed
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayuu kaas ahaa oo maanta uu dowladda turkiga ee kala wareegay ciidamo ee ka mid noqonaya milatariga soomaaliya lagu soo tababaray muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal adwaa yuusuf raage oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in ciidamo noocaana dalka ay markale dib ugu soo laabtaan
sidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu dib ugu soo kaba lahaa looguna aasaasi lahaa saraakiil saraakiil xigayn alifley iyo debley howlkar ah karti leh oqoon leh si habsami lena uga qayb qaataa dibudhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda runtii waxaan ugu mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hawsha ay nala garab taagan yihiin aaminsannahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii dib loogu aasaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda waxaan rabaa ayadana sidaas oo kale inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka turkiga saraakiil xigeenkiisa alifleyda iyo dableydiisa oo runtii ayagana waqti dheer ku bixiyey gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahaa ii sheega isbaarta oo haddana muxuu ahaa ii sheega ururka afaraad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kumaadoosta uu tababar uga socdo kuwaanuna ay ka yimideen labadii ururoo koobaad iyo labaadna sidaasoo kale ayagana muxuu ahaa ii sheega runtii soo siiyey tababaro waxgala ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda macallimiinta ah ee ku sugan dugsiga turkisom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geysta tababarka ciidanka waxaan rabaa inaan idhahda aad iyo aad u mahadsan tihiin waa runtii wax ku aal doona qalbigeenna qof walba oo soomaalina xusiisnaa doono marnaba aan la hilmaami doonin taariikhdana ku qormi doono ilaah idankiis intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelimo ku dhaho ururka maanta halkan ka qalin jabinaaya oo muddo halkan tababar uga soo socday isbaartana ku soo qaatay tababar gaara oo quseeyo ciidamada kumaadoosta waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa idin sugaaya ummadda soomaaliyeed waxaad u tihiin miro ay beerteen waxayna sugaayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rijo weyn qof kasta oo soomaaliya wuxuu rijaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad ayadoo taas uu sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda waxaa idin sugaaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo rajaynaya kuwii adinka idinka horreeyey sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xogga dalka soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanaayo howlo muhiima wax badanna runtii ay u bedeleen haddana aan ka rajaynayno inay muxuu aha ii sheegeen bedeli doonaan waxaan rabaa marka inaan idin sheego waxaa laydinkaga baahnaa doonaa mar walba inaad xusiisnaataan waxaad soo marteen iyo sababihi aad u soo marteen aad iyo aadaan waxaan idinkaga mahad celinaa runtii waktiga dheeraayo tababarka soo qaadateen waxaan rajaynaa inaad noqotaan kuwo xusiisnaada tababarkii aad soo qaadateen iyo sababihii aad u soo qaadateen aadan waxaan idinkugu hambalyaynaa mar labaad inaad maanta soo gaartaan gebagabadii xiritaanka tababarkiinna iyo bilowgii waajibaadkiinna shaqo iyo howlihii laydinka sugaay aad iyo aad ayaad umahadsiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan idinku salaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka esogan aad ku soo dhawaataan kalamaan war waadigan kashkashdayne kelmaddaad mar tidhaahdo middii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix korooda anana kolkooda howey kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeerya isku keenay aga eegga maannagaa isku maana maxaad kayga ku diidi
dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino dumarkuu ka tegay iyo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsiiallahayow ka deeqsii waryaa xijaabtay maanta ambaroy facaa waxba kama noola adna waa soo taagan tahay mana xijaabatida xaa dhacay oo maadaa ka liita arsaaqda ilaahayna way cunaysaa dhulka ilaahayna way saxanaysaa maxaad ka rabtaa war doodda iyo muranka naga daaye waxaa geeriyooday abwaan maxamed warsame aybakir tabantaabo arabkay waa eg waaqwaase cumar hilowle tabantaabana ma eyba kara abtiriskiisa ku jira eybakar habarteeyow dhala abkowgeeyownna ahaaye war waxaa haddii xijaabtay hooyada ama ee abwaan baa lagu yidhi war allaa u naxariistay abwaan tabantaaba waxaan ku xasuustaa aboor madaxa jirac wada askara shinni amaahdoona udbaddada ergana loo dirsaday lana afduubaayo orgi duqa arrimo loola tegay dibina eegaayo aqal xidhana eed lagu dhex furay awr ka talinaysa awow gabana iyo ubad cirra leh aabba kaba sii yar ibada'aya naagaha irmaan odayo nuugaaya aqli gaaban iimaan gurracan aragti hoosaysa ummad yahay amuuraha kan jira sow ma aragtaan abwaantabantaaba waxaan ku xusuustaa allah u naxariistee nin wax dilay haddii aan la dilina la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye dilaa sarena waa inuu noqdaasaa la dili waaye dumarkoo dhan waa inuu kufsado saa la dili waaye soo dareera waa inuu yidhahaa saa la dili waaye dalka oo dhan anigaa xakuma waa inuu dhahaa saa la dili waaye aryaadha anna allah u naxariistay abwaan tabantaaba waxaan ku xusuusnaa geesiga birtaahe baaruudda qaraxdiyo gumuuca u bareerow saban saban timugu ou dhahaaya waagaas haddaadba joogtay maxaad ugu dari weyday haddii uu bicii jabo ma hawaysta boodee aamboosa yaan lagaa toline allaha u naxariistay abwaanku muxuu murtibad la galay maxay kuugu taallaahe hadda ka kadib uusan tirihayninoodan ka maqli doonine intii laga dhaxlaa waana ku filan ciddii wax garata war nimayo horta abwaan tabantaaba allaha u naxariisto mid kastana maalin baa la dhihi doonaa allaha u naxariisto waa loo kala horreeyaa he loo kala heri maaye war aadma ka harimayside warka hayga dhex gelin shakfir haddaan miyaana noolayn aryaxaad ii dirqe leesbari maaye dhegayse cabdulle waxaa la yidhi muqdishada habboon jawhar iyo gobolka hiiraana galgaduudda hoobaan taliyo mudug hareerteeda dhirta hobay hareer iyo maraa labiga haaneeda hamuudaha hal beereed ku yaal aqalka howdleeya haleeliyo horweyn iyo intii haybad lagu foobsho hanaqaad barbaarihii intuu hees ka tirinaayo intay socod haldhaalay riyaha heecog odhanayso hiddaa lagu barbaarshay intay heeti soconayso harar iyo hawaas iyo jigjiga hogobka feerfeera hargaysiyo berbera howd ilaa adari hoosteeda n f d halkeediyo intuu cadowgu hiifaayo inta aan halood leenahoo hibanna loo siiyey hantideenni weeyo ma aha heelad lagu tuuriye cadow inuu ka haysaana waa raad habaastiraye soomaalay hubsada ciidda waa nalhodayaa wargabagaanu waa juquraafi laakiin iskuullada hadda noo furan laguma dhigo war iskuullada soomaaliya hadda af soomaaliba laguma dhigo war anana ma xasuusada iskoola soomaali oo taariikh juqraafi saynis suugaan likadhika oo xasuusada armaday isaaqow xaad been sheegta maadan aryaa anaa faarax anaa jaamac iskuulle lagu dhigayaadan arkin hadda ka hor abdulo usinlaymana araane soomaaliya arabiyaan dhalati war nimankan wax idiin sheego dibiga isku dhiigla ayaa nin wuxuu ku dilay degmada boondheer dibigaas maxaa la sii ma taqaaniin karaama dool war jiir xalabisadii ku dhaawacda suuqa xoolahaba intii isbitaalka loo soo waduu jidka dhiigbax ugu dhinta aryaa isbitaal xayawaanka lagu daweeyaba ma lihin ebedkayma maqal isbitaal doolli lagu daaweeyey dadna doolli bay ka hadlaayaan anigana xalan xanuunsado wax ii daaweeya waayey warwar ma haysiine xala guddoomiyihii gobolka banaadir cumar finish war culusaa ka soo baxay hayehe meeqa kiilo warkaasu ahaay warwarkaani ma miisaan yaree hayga dhexgelina dhegayso cumar finish wuxuu yidhi guddoomiyihii degmadiisa wax lagu dilo oo wixii wax dilay fakadaan kursiga sii fadhin maayo waxaana keenaya igaar cabdibilayaashiisa iyo dhashiikayaashiisa wata oo ciddii wax disha oo isla markiiba jeegada soo qabanaya alla ilaah inuu laba xaniiyood yahay rag rag dhalay dheh war guddoomiyuhu saraakiil milatariya miyuu guddoomiyaasha degmooyinka ka dhigi rabaa yaa bax kasii hadday wax tari weysa milatari in la keeno intaa lagu huraa war guddoomiyaalkuma iyaalka yaryar ee xaafadyo hukumaan dhatiya ku dhumaayaan inoo la wareejiyo dad muhiim elisheena meelika jirta war hadda kahor guddoomiyaashii uu magacaabay taabit mid ka mida ayaa la soo wacay waxaa layidhi guddoomiye xaggeed soo maray markaasuu yidhi xarunta degmadan hadda ka soo baxay xaggaa soo maray haana layidhi wuxuu yidhi ma kala aqaan xaafadahe darawalkaygan kugu dhiibahe bal weydii diyaasbarada wax loo dhiibaayo sidaasaan ku nacay anigu calaa kulli xaal guddoomiyaha warkiisa waxaan u fahmay diyaas baro aan degmada kale aqoon shub kaan wax iska dhicinayn shub wax mataraha aan shaqaysanayn shub kaan amarka qaadanayn shub cadowgiisa kaan ka aqoon dadka shub kaan degmadiisa difaaci karin shub luqluuqyada degmada iyo dadka deegaanka kaan aqoon shub ama ha shubeen ama yay shubinahey diyaas baara daayaysana dadweynuhu dareemaya diyaas baaro daayaysana dadweynuhu dareemaya warwar ma haysiine madaxweynihii jubbaland maalmahan kenyuu joogaa wuxuuna la kulmay safiiradii beesha caalamka wuxuu kaloo la kulmay siyaasiyiintii soomaaliyeed ee kenya joogtay wuxuu kaloo la kulmay faysal cali waraabe marka waxaan la yaabanahay somalilan iyo jubbaland isuma dhowee waxay ka wada hadlayaan
irilankun dagonsina reer awleenga leere abtirshoa meelo isla gale aan hele waartu karag bay ka wada hadlayaane maxaa ku waalay war waxaa la yidhi tantaa doocdaas u jiidato siyaasi waa daabeecadis tantaa doocdaas u jiidato siyaasi waa daabeecadis war beesha caalamku waxay tidhi dowladdu waa inay la hadashaa maamul goboleedyada bisha disembarna doorasho laysku raacsan yahay qorshaheeda la keenaa waar ma amarkii somalilan ay siiyeen bay idinkana idin siiyeen war waa noola wada taliyaae ama laan sheego ama lug sheego war guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliima yarey markay golaha ammaanka ka hor hadlaysay waxay tidhi waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo coda guddigii baarlamaanka ee sharciga doorashooyinka laga sugayana wuxuu yidhi waxaan ahayn oo doorasho ku dhici kartaa ma jiraan cid kastoon waraysannaana waxay yidhaahdeen qabiilkii iyo waxqaybsiga ha nalagu celiyo yaahu ma qabyaalaadiyaa hadda haddaan loo naqahaa haddana war haddaan loo noqon yaa ku aaminaya war iga dhex gelinina warkee siyaasiyiin kursiga ka ganacsada oo lacag wata ayaa socda mana rabaan doorasho qof iyo coda ar kuwaas aniguna aan dilaal u naqdhayaa itusa beesaan ka qaada lahaaye war arrinta hoob meelasma maraasa doorasho dad badan adaga la galafado haytee ayagoo wada doona ninkii qaaba jira qaaba mahaasnaa iiga soo ekay war cabdullow intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badina oo shiriba miyaad adna noo keenta war siyaasiyiinta kursiga ka ganacsado la sheegaya waynaan dareemine dadka kiidhargow daran dilaaliyo milaaliyo dibu socodna waysagaa arheesta sidaas waa ina naga tag waynaan daareemine dadka ganacsatow daran dilaal iyo milaal iyo jaajuusna weeyaga waranday kuraas rabaan aniga kuraas badan haye may iga gataan are hooyaanbar aan hel walmooshiidii kursi jeeb le wala fade warwar mahaysiina guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka cabdiweli muudey wuxuu yidhi dastuurkan malmaluuq badanaa ku jira wax badan in laga bedelo na u baahan yahay golaha aqalka sare oo nala fadhiya dastuurkan ilaa hadda sharcigoodu kuma cadda weliba wuxuu yidhi qaabka loo soo xulay cadaalad darray ku salaysan tahay sababtoo ah beesha shanaad xataa kuma jirto wartan lixaadba kuma jirto xaal loo qaylaha muqdishowba kuma jirta ma waysan xaq lahayn aryaadhaha war dad jira iyo wax jira laga hadlayaa waa maxay waxaad u doodaysaa war waxaa la yidhi wadnaha walaayada u sida waaxyahoo idil waa yeelkii dhalay ubadku waa warasadiisii muqdishowna waddankoo dhan bay waalidkiis tahay war guddoomiyaha guddiga dastuurka labada gole senatar cabdi qaybdiin wuxuu yidhi madaxda dalka iyo baarlamaankaba waxaan ka codsanayaa ayadoon ummadda soomaaliyeed loo ansixin dastuur dhammaystiran oo ay isku waafaqsan tahay ku-meelgaarnimadana aan laga saarin inaan la xidhin kalfadhigan aryaadhaha war ma haysiina galmudug waxaa la yidhi xildhibaanad ya laysku xagxagaha weliba enji'owyaa soo baxaa la yidhi xildhibaanno wadta gaar ah war xildhibaanada cusub ee galmudug liiska magacyadooda dhegay iyo dhegdheer ah haystaa la yidhi waxaan maqli jiray dhegdheer dhimato dhulkii nabade ma soo noolaatay war faarax macallin wuxuu yidhi t b l f own l f iyo axmed madow ayaa isbahaysanaya war faarax cabduqaadir ma la soo hela waa tii la waayo la baafinaaye war shiikh shariif jabuutiyow joogaa madaxweyne ismaaciil cumar geelowna la kulmay hoteelkii lagu doortowna degan yahay hala doorto hala doorto miyow shariif xusuustay war war beela eh somalilan warba kama haysiin miyaa war ballidoogle waxaa la yidhi musuqi maasuqaa ka jira ciidamadii danabaana sameeyaa la yidhi maxkamaddii ooshuurta hogaaminayna way aaday war musuq iyo maasuq labadaa nin wax ma laga qaban waaye war antidudaaso koofi guurgiir ebahaanasa dhalen ar shaydaan ma dhintay qaadaya qarshe minaan wax laga qaban xabbadu toosi mayso war waxaa la yidhi bari baa cadceed soo baxdiyo waa ka beriyaan buuggii rajada nagama xidhin boqorkii weynaa isbarqabasho iyo tooba waa noo bannaan tahay inaan beenta dhaafno ilaah barinna mooyaane wax kaloo la buunbuuniyaa bara ma gooyaan ilaahay maad bari sidyaa kaa hor jooga adaa balaayada wade
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiibayaal golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen muqdisho waxay ku meelmariyeen siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo ay golaha usoo gudbisay wasaaradda boosta isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya istaraatiijiyadda iyo siyaasadda qaran isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo la dejiyey shanta sane ee soo socota waxaa loo qorsheeyey in la jiheeyo dadaalada kala duwan isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka oo ay wadaan dhammaan danayaasha kala duwan oo iskugu jira dowladda federaalka shirkadaha hay-adaha ka shaqeeya horumarinta iyo cid kasta oo ay qusayso shirka golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo sidoo kale waxaa lagu ansixiyey duubeeritaanka soomaaliya iyo ururka la dagaalanka aryaxa ee wadamada bariga afrika siyaasadda istaraatiijiyadda qaran iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo taabanaysa dhinacyada kala duwan ee lagu horumarin karo teknolojiyadda sida waxbarashada caafimaadka beeraha ganacsiga adeegyada kala duwan ee dowladda ayaa fulinteeda waxaa laga qaybgelayaa wasaarado ay quseyso ee heer federaal iyo heer maamul goboleed barnaamijka taas iyo caawa ku dheyahay tana kulan dambe saxaabada dhegeysanaya waxbay waragsan
Dantay nagaa leeyihiin iyo waxaan doni kala fogaa
dalkanaga maaso ama ahanin waa dadkaygii qalcadaydii dalkanaga maaso ama ahanin waa dadkaygii qalcadaydii
madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee مدحويني أنا كنت عينه ولا دعيني ندعي مدحويني ندعي مدحويني أنا كنت عينه ولا دعيني ندعي مدحويني ندعي مدحويني أنا كنت عينه ولا دعيني ندعي مدحويني لدينا قالين وعن دول كلام فوقا لدينا قالين وعن دول كلام فوقا adduunyadiliyo haddaan dilo dalkanaga maaso ama ahanin waa dadkaygii qalcadaydii adduunyadiliyo haddaan dilo dalkanaga maaso ama ahanin waa dadkaygii qalcadaydii
dadalkeed ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
Amoosha khabiir ka tagay intuu qalbiyada u daadegine dawiya dhakhtar muu samaynaa dawiya dhakhtar muu samaynaa
diidayna dib u heshisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa